xalay ayaa wakti saq dhaxa oo geriga dambaa sagaal saacad iyo sideed saacadii udhexaysay baa waxaa dhacday niman tuuga ayaa waxay soo galeen meelo badan oo dadka madaxsacayaasha ay degan yihiin dhibaato badan bay geysteen oo hanti ay u badan tahay dukaamo badan oo yar yar oo dadkaasi lahaayeen waa ay bay waxbay ka qaadqaateen sida caano iyo waxyaalo noocaasa iyo biyaha la cabiyo dhabacan runtii haddee dadku way nugul yihiin oo waa aada iyo aad bay u nugul yihiin dhibaatadaasi dhibaato ay aada iyo aad ay oola xanuunsadeen bay ahayd aniga sala ilaa adiga salaadii subax markii la tukaday iyo ilaa hadda saacaddan aan kula hadlayo intaas waxaan ku jiraa hawlgal iyo meelihii ay dadkaasi wax ka qaateen oon diiwaan gelinayni iyo meelihii ay ku mareen iyo meeshay ku dambeeyeen oo aanu rabno inaan xaqiiqadeeda gaadno niman hubaysanna way ahaayeen oo aan yarayn oo ciidan tiim ahoo aan yarayn bay ahaayeen laba qaybood baana lagu sheegay qayb ilaa afar ruux iyo maaragtay afar ruux oo hubaysan qaybna sagaal nin oo hubaysan ba ay noo sheegeen labadaa qaybood labadaa gruub baana naloo kala sheegay marka oo af qaarkood maaragtay ay qariyey oo wejiyadooda iyo dabooshay maaragtay meelihii uun laga garan lahaa marka dabcan waxaan baarid ku haynaa inay faraxumo u geysteen gabdhaha soomaaliyeed